Nabadoon Cabdinuur Axmed Diiriye ayaa baaq nabadeed ka jeediyey dagaalbeeleedyada ka socda dalka isagoo ugu baaqay dhinacyada in ay colaadda joojiyaan oo wadahadalla ku xalliyaan khilaafaadka wuxuu ku dheerigeliyey dowladda iyo bulshada rayidka ah in ay ka shaqeeyaan nabadda si loo helo xasilooni iyo horumar waara salaadiinta ugaasyada nabadoonnada waxgaradka siyaasiyiinta dhallinyarada haweenweynaha soomaaliyeed waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan wiilashii ciidanka qaranka ka tirsanaa ee lagu dilay ceelbaraf waxaan leennahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun sidoo kalena ilaahay waxaan u weyddiinaynaa waalidiintii dhashay in eebba qalbiga u qaboojiyo dadka ehelkaa iyo shacabka iyo dadka shacabka ahba inay isdejiyaan lagana warsugo dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadkii ku dhintay maalmihii lasoo dhaafay dagaalaadkii ka socday gobollada dalka iyo intii ku dhaawacantana waxaan leennahay ilaahay ha u naxariiso salaadiinta ugaasyada odayaasha dhaqanka waxgaradka bulshada qaybaheeda kala duwan waxay baaq nabadeed u dirayaan dadka walaalaha ah ee dagaalku ku dhex maraya gobollada dalka waxaan ugu baaqaynaa in deg deg loo joojiyo dagaalkaas ka socda deegaannada deegaanka jiicboor ee gobolka mudug deegaanka dawacooley iyo ceelgaabo sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa in deg deg loogu baxo deegaannadaas dagaalku ka socdo sidoo kale waxaan si adag oo adag oo waxgaradka soo dhoweynta suldaanka ka soo qayb gala ay u dirayaan ummadda soomaaliyeed ay ugu horreeyaan waxgaradka iyo dadka ganacsatada ee deegaannadaas maanta jooga inay arrintaas ku baxaan maamullada meeshaas ka jira meel kasta ka jira inay arrintaa ku baxaan in deg deg arrintaa loo joojiyo loona dhex galo waxgaradka meeshaan joogana oo suldaanka ugu horreeyana talo ayay iskugu laaban doonaan arrintaasna sida ugu deg dega badan ayaa waxaan u rajaynaynaa in lagu baxo